hadda ka horraade kolley shuruuc baa ka soo baxday baarlamaanka soo martay gole xukuumadda soo martay ma fulin sababta aan is leeyahay waa u fuli wadana waxay ahayd haddee wixii lagu bedeli lahaa sheegii haddii la joojiyo wixii lagu bedeli lahaa ama looga maarmi lahaa haddaan la keenina way adkaanaysaa in la joojiyo baashan hadda aad u jeedaan runtii oo bahal ka samaysan baan filayaa eefoorta hadday xooluhu cunaanna waxaan qabaa inaysan wax dhibaataa keenin haddii ay deegaanka ku dhacdana waxa weeye waa wax baaba'ayo markaba maaragtay qorraxda iyo ciidii baabi'inayso bacda waxaa la xaqiijiyey inaan qorraxdu dilin boqolaal sano inay maaragtay kiimikadeeda iyo iyada ahaan jiritaankeeda ahaanteeda in intaas sano ay jiri karto